bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidayaal hamiin fayla ka dhowaada warkan hamiinamo qodobadiisan ka dheega doontanna wayba ku mid ahaa magaalada baydhabo hankanagada hayan barakacyaal haana soo quraja belen taabadow ka beerasha kureed markiiyo argen roob yara isbedel wiin oo dhanaga ganacsiga ee xooloyala ku dareemahay suuqa xeele ee magaalada baydhabo kureed markii roobabkii go-ga iyo kuquwda deegaanada koonfur galbeed dowladda soomaaliya sheegtay intiya midayasa canshuuro wafduus hogaamiyay gudoomiga cusub ee gobolka hiiraan islamarkaadniyo uga heliyaayeen gudoomiga degmada iyo geekaway baalaha ka dhawaayay garoonka diyaarada ugaas khaliif ee magaalada beledweyne shaqo abuuriya way ballansameeyahaya dhalinyarada soomaaliyeed walgorodka gobolka muduye ka baaqan antilirooji colaadaha ku usboonaatay deegaanka jeexdiina maraakiib dagaal oo lahandiri biyo soomaali qaraadka binaankana wayba ku mid aha dalka u k oo laku obsa qabantay doorasho kalaadiya dhiida sanadkan gudaashe xisbiga madowinaga faransiiska oo laku wadaanti isu guubiin ku deera doorashada dalkaasa iyo weliba dacwad oogi shaqada laku duguday markiuusa taleefonka ku qawaduwaay madowinaga maraykanka donald trump
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
markada dhugunsidayaal hamiin faydla hamiinnamo dhugunsidayaal isniin ow talaadana galahayta taarigdan iyo ka eedanta tuma i lamada bilo lixaa sanadka lamada kun tuma iyo toddobada ka dhowaada warkiiyo bisaga isbedel wiin oo ganacsadowka xoolo iyo laku dareemahaya suuqa xoolo ee magaalada baydhabo kureed markii roobabkii go-gayo ka qubdeen deegaanadan koonfur galbeed warbixin kale intaas ku saabsan way banin haaye muxudiin xasan maxmed cusne
suuqa xoolaha nool lagu iibiyo ee magaalada baydhabo ayaa dib ganacsigii xoolaha ugu bilowday muddo bil gudahooda ah kadib markii roobabka guga ay ka curteen deegaano ka tirsan koonfur galbeed oo rajo geliyey xoololaydii markii hore xoolihii abaarta ka tabar yaraysay oo ay u heleen daaq iyo waraab fiican taasna keentay in xoolihii isbeddel dhinaca muuqaalka uu ku dhaco boqolaal dad oo isugu jira qaar miyiga fogfog xoolaha ka keenay sida ariga lo-da iyo geela dalaalayda ka dhex shaqaysa kuwa wax iibiya iyo kuwa laga iibiyo oo noloshooda dhanka suuqa ku tiirsan iyo qaar si kale noloshooda ugu tiirsan suuqa ayaa buuxdhaafiyey muuqaal ahaan geela ariga iyo lo-da aad ayay u fiican yihiin waxaana inta badan xoolahan laga keenay goobaha roobabka fiican ay ka da-een ee deegaanada gobolka baay inkastoo ay jiraan qaar laga keenay dhulka gobolka gedo iyo gobolka bokool bilihii february maaj iyo abriil ayaa suuqa wuxuu ahaa mid ka caaganaa ariga iyo lo-da oo maanta suuqa aad ugu badnaa maadaama abaarta iyagu u nuglayd laakiin geela waa la keeni jiray suuq fiican ma lahayn waxaana maalintii suuqa xoolaha la keenaa xoolo ka badan shan kun oo neef sheikh aadan shariif aadan wuxuu ka mid yahay xoololeyda deegaanada fogfog ka keena xoolaha sida ariga iyo lo-da wuxuu idaacadda u sheegay in muddo saddex bilood ah oo suuqa ganacsigiisii xirnaa sidii hore wakhtigii abaarta si ka fiican ku soo noqday waa kan isagoo ka sheekaynaya isbeddelka dhacay suga hoolaa hordhangmaha ka jaray marxalad oo dareer haddina marxalad oo may galay alxamdulilaahi usub hordhmarxalada ka jaray marxalad dareerahaitay abaaraha ay xilli abaaradahay xoolaa u kalluudoo kale maamo koweeneeb geela koweey irinka oo kalma koween haddise diida duuñiba koweeyan beejon alxamdulilaahi eed iyo eed aan fayleey gaala beejay fayleey irinkan beejay fayleey irinkan dhan shan boqol la gadaay milyan la gadaa ki milyan gadaay lama milyan iyo lama boqol milyan saddex saddex milyan la gado hay beejay fayleey alxamdulillah isbedel badan qadhi alxamdulillah luuda qaali way ana aftar iyo adasi boqol oo kale lagu sheena abaaraha jirta leer boqol oo kale lagu sheena baaya lagu sheena isbedel jee fayleey alxamdulillah gaala fayleey alxamdulillah fayleey eed eed aan fayleey saddex bilood ad bali afaraadaha kubaaba'da saddex bilood xaalad hunka jari isbedelka ada roobta magi dhiidi kabacdi dhii roob markii qubadi kabacdi roob kabacdi ad isbedel dhii ad isbedel oo dadkii maqaahileyti beese fayle ku halan isbedel fayle dhii ad alxamdulilah inkastoo muddadii roobabka ka hor xoolaha la xaraashi jiray maadaama abaarta ay baabi'say ayaa hadda ganacsiga sida aadka u socda waa ariga iyo lo-da kuwaas oo qaar dhoof loo iibinayo halka kuwo kalena qaliin loo iibsanayo nuur maxamed cabdulaahi konton iyo sagaal neef oo ari ah ayaa maanta suuqa xoolaha ee baydhabo keenay isagoo muddo saddex maalin ah nafafkaas kula soo lugeynayay waddada dheer ee isku xirta baydhabo iyo qansax dheere nasiib wanaag dhammaan neefafka horay ayaa uga iibsatay ganacsato xoolaha u iibinayay dhanka magaalada caasimadda ee muqdisho nuur waa markii ugu horraysay xoolo u iibkeeno suuqa tan iyo sannadkan aan ku jirno wuxuuna ka mid ahaa xoololeyda maalin kasta horay suuqa wax u keeni jiray sababta sagaal iyo kontonka neef maanta uga suura gashay in hal mar laga iibiyo ayuu iigu sheegay in miyiga qasax dheere xoolaha uu ka keenay xoolaha kale ee la keenay suuqa ay ka muuqaal fiicnaayeen taas oo u sahashay in xoolihiisa ay heleen daaq fiican haddaba suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo oo ganacsi fiican oo dhanka xoolaha ka socdo ayaa waxaa noloshooda ku tiirsan boqolaal dalaaley ah oo markii suuqa ganacsigiisii xirnaa noloshooda saameyn ku yeeshay balse hadda isbeddelka la dhacsan isxaaq xasan maxamed wuxuu ka mid yahay dalaaleyda noloshooda suuqan ku xidhan wuxuu ii sheegay muddadii saddexda bilood ahayd ee ganacsiga suuqa xidhnaa in maalintii labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah ka heli jiray maalintii mararka qaarna isagoo gacmaran uu ka hooyan jiray laakiin maalmahan oo suuqa xaalkiisa sidii hore ku soo laabtay ayaa sheegay in maalin kasta saddex boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah uu kala tago nolosha reerkiisa oo sideed ka koobanna ku filan kumay ku helay dalaaleeha iraaban ulay hagaade lankii walaala ee suugasheen hoole hoolaaso inshalgada markan markii inshalgada lankii hoole jii beesaysasiye anin walay gunee usakalaha ayaa gaadade maadada koowaad hoolay gaal loo irin dameer markan madisaaseete beesadii hoolaasogligada duurka ana geli anaa aruuriyo fadaaya reed walasaasa m roobka madigoodi walasa loodii oo la milyan la gadaayo oo afar milyan la gaday irinkii oo shan milyan la gadaayo oo maalin kasta boqolaal nolol ka soo raadisa suuqa xoolaha ee magaalada baydhabo ayaa halkan timaada oo rag iyo dumar isugu jira waxaana muuqanaya in abaartii xoolaha aadka u saamaysay ee ka jirtay deegaanada koonfur galbeed markii roobabka guga ay da'een isbeddel laga dareemayo dhinaga kalena magaalada baydhabiireedaan kanagadahayan barakacyaalahaanasoyo kuraja belen taabadowka beerasho kuriin markiyo sheegan antiyo dareemeen roob yara cabdiqaadir maxamed nuur warcadda iyo faahfaahinta warkaninghaya waa sheeko cid kasta ay ka dharagsan tahay in maanta dalka uu ku jiro xaalad abaar bahsan saamaysay dadka iyo duunyada waxaa lagu qiyaasaa in saddex sano wax ka badan dhulka uusan helin roob ku filan taana waxay bedeshay nolosha dadka oo iyagu ah kuwa ku tiirsan roobka maadaama ay yihiin beeraley iyo xoolodhaqato haddana ah kuwa danyar ah labadii bilood aan kasoo gudubnay waxaa dhacay roobab xoogan beeraleyda aad u rajigaleen in dib beerahooda u tacab bilaabaan haddana hooyo faadimo marsan maxamed aadam oo konton iyo shan sana jir ah haysata toban caruur shan ka mid a aabahood dhintay iyo hooyo faadimo kuulo maxamed oo iyaduna ah afartan sana jir iyadana haysata toban caruur waxayna kasoo lugeeyeen deegaanka hagarka baydhabo ku jira soddon kilomitir waxayna sheegayaan in roobiyarada ka jirta ay ku niijabeen baydhabo sidaa ay ku yimaadeen abaaraas iyo dhiidi afar sanihu yaa wax ninka ban soo bugtaalni hoolo ma qabno jidkaa soo marni oowi ka dhataa soo barayni raabta bariisadun anta kooyni mulsunka oo aragtay kaamkum roogi walsaniin tuugi hadda ilaahay ama haleen noloshaasa fadoo hayna owlaadayna guriileeyo hay gubidi sii unu ankadudugaani ku haaran wal unu ku qaadna waayni soo guursani kolkun soo guursana intaa kooyni ilaahay ama hadlehe ani nana iil biyo fadoo hay siyad anigu siyadka awjo ber yo dhimadi shan anig awsho oo dhimadi anigona awje in nool sadu abaras oo bogta laday baray un awrne un sugane un karaanjiisane suko jawdaarne isku guurin riinyi soo waday soo lugaay dhata lamhamiga soo bari bariisada oo inta suka kofi ilaahay ama hadleer heerna nin gargaaro fadan ilaahay nin gargaara soo lugaay lama bere jiidka hakajire abuur gubri bustooda askarkad wallahay maleh kolkuu maydhiin roogaa dhibaata hooglean haay nanagalan oodo fadaan hoolabal irin eegaay leelen abaaradhii kolkuu malan haay maleh iyaal tumon inaga dhalay hawsho roog tubanka roogaa aabe maxamed wuxuu dushiisa kusoo qaaday carruurtiisa deegaanka xagarka ilaa iyo baydhabo muddo laba maalmood lasoo lugeeyey lugihiisa lugihiisa oo ka muuqdeen daal iyo rafaad ka soo gaaray logtii safarka labada maalmood ahayd kusoo maray mere war awore walyaro awur ku dhaladi awurkina oogi nagaali sugaay walwaaye markun warowino eberu radi kale an lana male adahasku bogtaalni gobolka bayahan bogtaalni inii gargaar anu ku halno dowladda samafalka aragtay inii gargaar anu kuwejisano yahan bogtaalni awarkaansa iyaalaha wedni lamhamir ataha barini ookaha koohin marki anu kooyin dadki oo anhaka degni yaa oodwahani ku qaraami walaase hadda karoogni ma imbaahangnaa inii gargaar degdeg a nininshaano yaa anbaahagna haddii bilisnayna deerna dad ciidan ma aluursan yaa anna dad iyaashu haddii ba aragtay iyo ma aluursan yihiinoo iyo gaajaysan yihiin yaa anna warkaayna saasa iyo dhibkaasana sheen xuseen ismaan maxamed waa horjoogaha dadka soo barakacay oo iyagu wakhtigan aysan haysan guri cuno sida uu ku waramayo guddoomiyaha iyo meelaha kala duwan ay kasoo barakaceen dadkani gudoomiyaha kaamka latuuga ah dad badan xagarka doomow tigow iyo qaseeb kaalameey ilaa sabiyo xagarka nawaaxi jey beele intay ka koobanayti iyo aragtay kooyen dadkan runtii horta dhibaatada hadda kumooqo baahana la remaabogeyta way mala raadee baarago hayta wal ilahayto ilaalmo ku dhon ee dadkan may ha barakaciyey horta abaar habtay aragtay oo halmar hayna oo isku dabanagta isku dabanagati bani aadanka mayka noolyaha aragtay oo markii reer bayd oon ana beeraa ka tiirsana beeragi oo afarsana abaar nagadeen hoolagi oo nafti oo abaar dhiidi macnaa magii beerliin baxsadu way hoola lan baxsadaa hoolay dowka abaara dhammayti haano gadadeen haanona aragtay hunguri baan dhamadeen kolkuu nafsadiana neeska kooy owlaadi iyoonay aragtay iyaalkii iyo aadaya galanta laha gobaday nafta anta gelida dadkuun markii oo kooyan sida badan kulli anoo anka been sheegdaan hada ramadaana la rooge afar loorantiya afar haaf anta sheeni afarkaas haafaru farowanka abari hataa deer waay taqaaran deerna ka jar runtii dadkan horta bac mahaysadaan tisanyeeriyo dhalmaanyo ku galaan mahaysadaan gololiyo tangadaro wayto dhulkun wada jiifaan dadkan kor i hoose ku aradan yiin hungurihan arwa hunguri runtii oo waxa aragtay hunguriga andaron laakiin anta maylin ku baahan yaha dad aragtay kaalma gud ambaahangu biyo ambaahan yiin bac ambaahan yiin marakanaac ambaahan yiin mayba ambaahan yiina hunguriga dheeriga ah maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa horey u sheegay wasaaradda dib u dejinta iyo xiriirka jaaliyadaha koonfur galbeed soomaaliya inay bilaabi doonaan dib u celinta dadka horey usoo barakacay ee dhibaatada ku haysata baydhabo iyo daafaheeda iyagoo dhahaya waxaa bilowday roobabkii haddana waxaa jira baahi ay sheeganayaan dadka ayagu la doonayo in dib loo celiyo qaarkii baydhabo deegaanadooda ku dhow oo dib u laabteen jeclaysteen in ay iska bilaabaan dacbashada beerahooda haddana waa kuwa kaso qoostay inaysan rajo jirin waxaa isqaban la koonfur galbeed soomaaliya iyo dadka barakacyaasha oo kala ra'yi ah hase ahaatee dadkani waa dad u baahan in baahidooda la daboolo dowladda soomaaliya weybayay sheegdeen tiya midayasa canshuuro waa koocali maxamuud aadan koronto faafahinta warkaling haya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo kulan la qaatay ganacsatada soomaaliyeed ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ay ka shaqaynayso midaynta lacagaha canshuuraha laga qaadayo ganacsatada dekadda muqdisho wasiirka ayaa sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii cadaalad ay u heli lahaayeen dhammaan ganacsatada dekadda muqdisho sidoo kale waxa uu sheegay in lacagaha dalka ka baxaya iyo kuwa soo gelaya in ay muhiim tahay in la mideeyo oo dekedda gobollada dalka iyo kuwa muqdisho isku mid noqdaan waxa uu tilmaamay in ay joogtaynayaan kulammada ay la qaadanayaan ganacsatada ayna ku bilaabmeen ganacsatada uu la kulmay in sirweyne la qabto sida uu sheegay wasiirka maaliyadda waxayna soo gaarsiiyeen baahida loo qabo in cashuuraha dalka wixii ka baxaya iyo wixii soo gelaya loo baahan yahay in la mideeyo meel layska taago oo galaanka saliidda ka soo degaya boosaaso iyo kismaayo iyo ka muqdisho ka soo degaya la isla garto inay isu qiimo yihiin waxaa kaloo ka wada hadallay waxyaalaha dhibaatooyinka ah ee ka muuqda dekedda oo ay nooga warrameen wada shaqaynta ka dhaxaysa iyaga iyo sharikadaha wax soo dejiya ama sharikadaha ka shaqeeya gaar ahaan alberek iyo vivori oo ay yidhaahdeen waxaa loo baahan yahay in lala hadlo oo arrimahooda la eego gaar ahaanna qalabka wax lagu soo dejiyo oo ay yidhaahdeen dadkan halkaa ka shaqeeya waxaa loo baahan yahay in dib loo loo qiimeeyo waxaa aad iyo aad iyo aad aan isugula garanay waxaa weeye inaan wada shaqayno wasaaradda maaliyadda ayaa wada qorshayaal lagu horumarinayo dhaqaalaha dalka waxaana dhowaan ay maamul cusub u magacowday dekedda muqdisho gaar ahaan qaybta canshuuraha oolgorodka gobolka mudug yawaybayo kabaaqanaante la roojiya colaadaha ku isboonaatay deegaanada deegaanka jexdinga maxamed muxudiin maxamed iyo faafaynta warkanin haya waxgaradka gobolka mudug oo ku baaqay in la joojiyo xiisada ka soo cusboonaatay deegaanka jeexdin ee beriga gobolka mudug cumar maxamuud nuur oo ka mid a waxgaradka ku nool gobolka mudug ee kasoo jeeda dhinaca maamulka puntland oo la soo xiriiray idaacadda ayaa waxa uu ka hadlay xiisada haatan ka soo cusboonaatay deegaanka jeexdin ee beriga gobolka mudug una dhexaysa labada maleeshiya beeleed ee ku abtirsada maamulada puntland iyo weliba galmudug nabadoon cumar ayaa sheegay in si deg deg ah loo joojiyo xiisada ka soo cusboonaatay deegaanka jeexdin ee bariga gobolka mudug magacaygu waa cumar maxamuud nuur waxaan ahay nabadoon ka soo hadlaya waqooyiga daalkacyo waxaan baaq ka dirayaa cashiiradii ka dhacday maalmahan ka socotay deegaanka jeexdin iyo godad iyo bariga gobolka mudug oo dhan iyo xanibaada lagu hayo dadka reer galmudug oo abaartu saamaysay oo laga hortaagan yahay daaqii meelay daaqaan arrintaas waxaan leeyahay dadku waa soomaali maalinba labada boodiyood waxaa la wax dhacdaa labada boodiyood maalinba mid baa qaawan maanta hadday dhinacaasi abaar hayso beri waxaa laga yaabaa dhinaca kale inay abaarta ku dhacdo marka waxaan leenahay ismahurta hisaanlayn dadka daaqa ha loo sii daayo daaqa ayaan la siyaasadayn oo siyaasadii aan waxba la dhex gelin dadkan dad ehelo oo walaala ah oo wada degan oo wada degnaan doono weeye oo ab iyo adeer iyo intaba isku ah waxaan leenahay dadka ha laga daayo dhibaatada iyo shidada dadka nabad logu nabad lagu baaqa laba dhinacba nabadooda laga shaqeeyo arrintaasaan ku baaqaya allahina waa fajiyo arrintan ayaa imaanaysa xilli dagaal uu ka taagan yahay deegaanka jeexdin ee gobolka mudug shaqo abuurya way ballansameeya haya dhalinyarada soomaaliyeed maslax saalax raaga iyo faafahinta warkanin haya wasiir ku-hogeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hukuumadda soomaaliya cabdicasiis saale cusmaan ayaa welibase sheegay inti shaqayo an abuuri doonaan dhallinyarada soomaaliyeed weliba taasoo kalese sheegay intiyo ka faa'iidaysta doonaan hoogii aqoonba dhallinyarada soomaaliyeed wasiir ku-hogeenka iyo welibase sheegay intiyo ka horseeda doonaan dhallinyarada soomaaliyeed oo ka dhammaadeen tahriibka bado welibase sheegay intiyo shaqooyin iyo ka farha doonaan mashaaraad ka filan iyo sii doonaan islamarkaan dowladda soomaaliya iyo hooga saara doonta shaqan abuurowka dhallinyarada soomaaliyeed marka maadaama ay tahay dowladdan dowlad u timid isbeddel in ay wasaaraddina la timaado isbeddel inaan ka shaqayno waxyaabo badan oo ugu horrayso sidii aan horta dhallinyarada soomaaliyeed aan shaqo ugu abuuri lahayn oo ugu horrayso labor migrationka dhalinyarada hadda ku baaba-aysa badda ama kuwa kale oo sida qaldan xagjirnimada loo isticmaalayo taas waa horta inaan aad ay siyaasada u taagan ay u taagan tahay wasaaradda waa saas wafduu soo gaamiyey guddoomiyaga cusub ee gobolka hiiraan islamarkaadna iyo wehelyayeen guddoomiyaga degmada iyo geegalaa ka dhawaay garoonka diyaarada ugaas khaliif ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faafahinta warkan weyba beledweynahanin ku daray bashiir cabdulaahi cusmaan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa soo gaaray wafdi uu hogaaminayay guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan oo ay wehliyaan guddoomiyaha degmada beledweyne iyo duqa magaalada beledweyne waxaa lagu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha gooskhaliifa ee magaalada beledweyne soo dhoweynta ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom mas-uuliyiin ka tirsan maamulkii hore ee degmada beledweyne ugu horreyntii waxaa ka hadlay duqa degmada beledweyne calaluu cabdi mahad alle waxaan la soconnaa gobolkan inay ka jiraan dagaallo sokeeye oo walaal inay ka jiraan waxaan la soconnaa waxyaabahana ragaadiyana inay ka mid yihiin waxaan ka codsanayaa bulshada reer hiiraan dhammaanteed bishaas ramadaan awgeed inay iscafiso waxaan ka haddana mar labaad ka codsanayaa beelaha ay wax dhex yaallaan si walaaltinimo ah oo islaamnimada waafaqsan oo kitaabka waafaqsan oo cadaalada ayaa loogu wax sheegayaa haddii cid ay intaas jiiddo isu soo mutaxda jirtana ka maamul ahaan annaga waxaan diyaar u nahay inaan anan isdhiin laba beeloodaa dirirayse sidoo kaleeta waxaa ka hadlay guddoomiyaha degmada beledweyne aadan axmed xayfow waxaana uu ballanqaad u sameeyey ciidamada gobolka hiiraan askari aan mushaar qaadanayo sideed bilood mushaar qabay in isbaaro u dhigto tuugu waan dhigahna ka warrama tuugu waxaan leenahay isbaaro u dhiganaya mushaarkiisana ma qaato annagana waxaan leenahay badan cunaya sax miya war dhallinyar xuquuqdoodana waxaan rabnaa inaan haddii ilaah yidhaahdo aan raadinno dariiq kasta iyo wanaag kasta aan u marno waxaan rabnaa inaan isku duubnaanno qolo walba xuquuqdeeda in la ilaaliyo xuquuqdan idinku leenahay waxaa weeyaan in aad nala shaqaysaan maamul wuxuu maamul ku yahay shacbigiisa dhaqaalaha gobolka ka soo baxay aad nagula xisaabtantaan yacni aan meesha ku habboon ku bixinno hadday waxbarasho ahaan lahayd hadday dib u dhis ahaan lahayd haddii amniga ahaan lahayd annagaa nagula baahan yahay ugu dambayntii waxaa ka hadlay guddoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cumar aadan ibraahim deeqow waxaana uu sheegay awalan waxaan soo jeedinahay reer hiiraan ama gaar ahaan reer beledweynow aan ducaysanno sababtaa waxaan ahay sitib cijiso oo rabbaani runta marka laga hadlo maskaxdeeda markaa ka shaqaysii dhan kasta aan u fiiriyey reer beledweyne waxaa dhex yimid dhiig iyo dhibaato oo layska cabshin oo layska mataqaanaa oo layskaga imaanin arrintaas waxaan soo jeedinayaa waxaan baaq dheer u soo jeedinayaa dagaallada ka socdo degmada mataqaan labada dhinacba si degdegan loo joojiyaa rajaynayaa weysta galbeed xataa ayadana buuxi yaraa ka jiro waxaan rajaynayaa insha allah ayadana in la joojiyo bashiir cabdulla cusmaan idaacadda warsan beledweyne diyaarado dagaal oo langmalayaha intili kalayay dalka kenya iyo geedka duqeynku jaytidi deegaano hooseedayang magaalada baardheer ee gobolka geda wararkiiyo sheegaan inti duqeyntan lanjaysidi saldhig al-shabaab iyo kalayin deegaano kada dhow degmada baardheera iyo ana weli si rasmiyan ining ogayna khasaaro dhabtee ku dhalatay duqeyntaasa dadka dhaawacmay duqeyntaas oo dhaawacyo ee yelija isbitaalka magaalada baardheera majartu walware oo hubahi al-shabaab iyo kenya oo ku saabsan duqeyntaasa mae markin ka horeytay oo diyaarado dagaalkae kenya duqeynku jaysidaan duqeynku jaysidaan jubbooyinka iyo gobolka geda dowladda iiraan iyo lama markab ohaan dagaalka handartii biyo caalamigaas iyo qayb un ku nagadan howlgalka ku dhanka ee burcadbadeeda maraakiibtan dagaalka iiraan yee ha ku baheen dekada magaalada bandar cabaasa iyo onaa kasii jeedan dalka cumaan meelaas onaan kusii guduba doonaan badweynta hindi iyo gacangacadan maraakiibtan yee kumid nagadahayd howlgalka la dagaalanka kooxda burcadbadeeda soomaalida si kastaba haatoma emarkanka horeytay ooyo dowladda iiraan iyo maraakiib dagaal handarta biyo caalamiga kooxo burcadbadeeda soomaalida yee hanagdii bilowgii lahdhaafi way baniyo afduub ku jeysidaana maraakiib ganacsiya sanadkan gudaasha iyo waybaa jeysideen abduubyo shaldum waybaana kumid tahay abduubkii iyo ku jeysideen markab hamari degmada caluula ee gobolka bariya qaramada midoobay iyo kabaaqda intisi degdega wallanku qabada falalka kooxo burcadbadeeda soomaalida iyo ku jeysidayeen xeebo soomaaliya meel warkaasiin bukooyahay dhugunsidayaal idaacadda warsag ee magaalada baydhabo ciidamada maraykanka ee ka sugan gudo dalka afghanistan iyo rasaas weybayo ka fureena iyo rasaasyo furan weyba ka amuudana sida qof oo shacabe ooyo ka jaran lamcayaal kureed markii baabuur qarax miina iyo kalakati degmada degmo kayaala xadka iyo afghanistan lawada xadka afghanistan lawadaagasa dalka bakistan ciidamadan iyo toogasho ka dileen qof afghanistan e ilaama kuri oo on dhaladeen degmada oo falkunku dhi waybana oo dhiyaasa koonfurta gobolka nanjahar sidaasna wayba sheegay afhayeen hadale guddoomiye gobolkaas mas-uuliyiinta ciidamada maraykanka ee ka sugan afghanistan iyo sheegeen intiyo bilaabo hayan baaritaanaka eedan shilkan sida qaldan andhiya si kastaba haato sabtidii yahay ti markiiyo diyaarado dagaalka maraykankiyo dileen sedi kumid ee ciidamada booliska afghanistan meeliyo dhaawaceen ciidamo kale oo fara badan kureed markiiyo siwada jire howlgalan fuliyeena warkii isinkula dareertan dhugunsadayaal idaacadda warsan siyatis iyo dhibiisin lama megaartis isaas oo kale s w ga isaas oo kale live streamka iyo websaydyada w w dot radio watson dot com iyo gaarsiya dot com isaas oo kale wadani twenty four dot com surunkunganinkeeginta warkanka lamada reedanku kulamaana way basiinku tabaana sidaasiyo nabad